deegaanka qodqod oo ka mida deegaanada soo koraya ee gobolka hiiraan ayaa waxaa ka socda dhismaha saldhigga booliiska ee degmadaasi oo dhowaan uu ballan qaaday cabdulaahi raaga xuseen oo horey u ahaa xubin ka tirsan baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xildhibaan cabdulaahi raaga xuseen oo bulshadan hore u matelay ayaa ballan qaaday dhismaha waxaana si toosa u bilowday hirgelintiisa sida ay goobta ka sheegeen qaar ka mid a waxgaradka deegaanka qodqod ee gobolka hiiraan oo u mahadceliyey xildhibaanka dhismaha fulinaya
waxaa ka socdaa dhismihii saldhigga oo uu ballan qaaday cabdulaahi raaga xuseen inuu dhisaayo horey bulshadu waa u dhagax dhigtay dhagax dhiggii waa bilowday shaqadii waa bilaabatay derbigiiyaa socda shaqadii waa socotaa si wanaagsanay u socotaa waxaan u mahad celinaynaa marka hore ilaahayna abuuray mar labaad waxaan u mahad celinaynaa ninkaas walaalkeena oo deegaanka inuu saldhig u sameeyo ballan qaaday shaqadiina si degdega ku bilaabay waxaan sheegayaa in walaalkanna wixii haddii ilaahay ku xugmahay shaqadii waa uu bilaabo waana dhammayi doonaa insha allah cabdulaahi raage waa nin meesha aan u dhashay waana shaqadii laga igmaday oon u baahnayn oon u muddaa aan raadaynay oo geed dheer iyo geed gaabanba aan meel kasta u tagnay oo aanaan hadda ka hor aanaan helin asaaskeedii iyo bilaawgeedii yaa noo muuqda haddii deegaankan aan joogno oo aan joogno saldhigga qodqod waa degmo waxaa waaye saldhigay u baahneed saldhiggina waa noogu baaqday duco mahad celin isla socota ayaan maaragtay aan kugu mahad celinay mahadu ha kugu gaarto boqolkiiba ha ku gaarto taas waa soo dhoweyntaadii iyo sidii aan kugu mahad celinay saas waaye arxiin alxamdulilah rabbil caalamiin ilaahay baan mahadlahan u mahad celinaynaa waxaan marka labaad u mahad celinaynaa xildhibaan new sidaad ogtihiinba halkan muddo laga jooga toban maalin ayaan waxaan ka dhagax dhignay saldhig degmada qodqod ee gobolka hiiraan waxaa si sharaf leh deegaankan baahihiis uga soo jawaabay oon wakiil uga ahayn inuu halkan ka dhiso saldhig booliis xildhibaan cabdulaahi raage oo dalka dibaddiisa ku maqan codsiganagina aqbalay deegaanka qodqod oo dadaal ugu jira sidii uu u noqon lahaa degmo ka tirsan gobolka hiiraan ayaa bulshadiisu u istaageen hirgelinta adeegyada muhiimka ah ee deegaankaasi waxaana horey uga hirgalay waxbarashada iyo caafimaadka xilligan waxaa socda dhismaha saldhigga booliiska ee degmada qodqod oo dhowaan la rajeynayo in lasoo gebagabeeyo